in kursiga summaddiisu ay tahay hob boqol konton iyo afar habkii loo maray doorashadiisu aysan waafaqsanayn habraacyadii doorashada iyadoo murashax ka mid ah kuwii ku tartamay uusan buuxin shuruuddii murashaxnimada qodobkiisii saddexaad ee heshiiskii kowdii oktoobar labada kun iyo labaatan sidaa darteed natiijada kursigaas oo ka dhacday baydhabo sagaaliyo labaatankii noofembar labada kun iyo koob iyo labaatan waa waxba kama jiraan doorashadiisana dib ayaa loogu noqonaya laba kursiga uu tirsigiisu yahay hob boqol iyo saddex iyadoo la tix raacayo go'aanka guddiga ee ku xusan warqadda sumaddiisu tahay tixraac guddiga doorashooyinka heer federaal eber eber konton iyo lix islaash koob iyo labaatan soona baxday toddobiyo labaatankii noofembar labada kun iyo koob iyo labaatan go'aankaas oo lagu hakiyey in la qabto doorashadiisa sidaa darteed marka habraaca la dhammaystiro ayaa la qabanayaa doorashadiisa